بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طهaaradii baa lagu dhex jiray maqaasidii laba maqsad ayaa lasoo maray mid waa weysaqaadkii midna waa qubayska kii saddexaad ayaa hadda la joogaa oo ah isaalatu najaasa baabu najaasa najaasadii baabkeedii wey baabka waxaa geli karaa waxa weeye isaalatu najaasa laakiin najaasada nafsadeedu waxay u noqon kartaa muqadamo lianna haddii aan wixii najaasadaa la aqoon see loo zuulina marka najaasaadka in la aqoodo waxay ku xihan tahay zuulintii waxay ku xihan tahay in najaasaadkii laftoodii la aqoodo laakiin baabka waxa gelahaya oo maqsadka ka midi waa najaasada in layska zuuliyo wey ee najaasada nafsadeeda ma ah iyada nafsadeeda ma aha waxa maqsadka najaasadaas fi luqa waxaa weeye kullu mustaqdar wixii kastoo la qurumaysto najaasay u yaqaanaa sharcan wuxuu yidhi mustaqdarun yamnacu min sixati salaati xayu laa murakas waa shay la qurumaysto salaadana inay ansaxda diida markii wax ruqseeye la waayo marka wax ruqseeye la heli karaa waxa weeye waktiyaasha wax lagu dhaqaba lama hayo najaasadii wax lagu dhaqo lama hayo wax lagu zuuliyo lama hayo salaadiina waa soo gashay salaadda waa la iska tukanaya la joojin ma salaadda haddii weyse la waayo iyo haddii biyo la waayo iyo haddii najaasadii wax lagu dhaqo la waayo haddii wax kasta ay noqoto salaaddu wakti bay leedahay waktigeeda la baajin ma waa lala imaanaya salaaddii ruqsa markaa la helaya laakiin markii dhibaatadaas oo kale aysan jirin haddii najaasadaani qofkii ay gaarto salaaddii u fasax noqon mayso salaaddii u ansixi mayso marka waa mustaqdar salaada inay ansaxda diida najaasada iyo xaaraamta laba waxyaalood oo labaduba mamnuuc yihiin wey xaaraamta iyo najaasada waana kala ballaaran yihiin xaaraamtaa ballaaran waxyaala xaaraama oo aan najaaso ahayn ayaa iska badan markii qur-aanka sheegay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walislaamu rigsu min camali shaydaan asnaamtan iyo waxaan oo dhan waa wax muxarama laakiin hadday ku taabtaan ayagoo qoyan ku najaasayn maayaan la yska dhaqimo najaasada marka ayada waxay kusoo aruureysaa waa shay isagoo qoyan hadduu ku taabto inaa meesha iska dhaqdid maahana si kale salaaddii ku socon mayso najaasadu saas wey waa shaygii markii uu ku taabto isagoo qoyan ama adoo qoyan uu ku taabto in la iska dhaqa khasab ay tahay najaasadii marka marka u horeyso wuxuu isku dayahayaa bal inuu waxyaalaha najaasaadkaa soo koobo hiya kullu muskirin maayicin shay kastoo wax wareeriya oo dareeraaw khamradii baa hadda sidaas ahayd waa shay dareeraah waana shay haddii ee la cabo dadka caqligiisa wareerina kaas marka waxaa la yidhaha khamraa la yidhaahdaa khamradaasi xaaraam w najaaso wey meeshaas marka waxyaalaha oo acyaanta ah adduunka yaalla waa jamaad iyo xayawaan xayawaanna waa waxa nool jamaadna waxa weeye waxaan aan noolay inta jamaadka wuu soo hormariyay asaga jamaadka oo dhan giddigiis waa daahir ilaa halkaas qodoboo meesha uu soo dhigay uu yihi khamradii maaha jamaadka waxyaalaha waxaa ku jiri karo shay sunaho haddaad dhadhamisay aa ku dhimanaysa nabaadka soo baxay waxaa kamid noqon kara mid sunaho haddaa cuntay aa ku dhimanaysa ama haddii la dhandhansho lagu wareeri karo ayaa ku jira midkaas marka hadduu isagoo qoyan ku taabto ku najaaseyn maayo maxaa dareero maahanoo khamradii ma shaabaho dareero maahanoo khamradii ma shaabaho laakiin in la isticmaala xaaraam wey in la isticmaala xaaraam wey marka khamradu ayadu sifaadka ay leedahay waxa weeye waxna caqligana waa wareerinaysaa waana qoy shay dareerahayana marka kullu muskirin maacin buu yidhi wax allaaliyo wixii oo jamaad ahaay oo angegnaayo oo dhan oo muxuu ahaa aan xayawaan ahayn oo dhan halkaa xabaa laga soo reebay waa shaygaa muskirka intooda kale si kastaba ha looga faa'iidaystay bini aadamka loo abuuray ee siyaalo kala duwan bay uga faa'iidaysan doonaa marka kullu muskirin maayicin buu ku yidhi labadaas sifo hadduusan isku wadan oo wax waa wareerinaya caqliga waa gada geed hadda magaalada ku badan oo anu mana garanayo marmarka qaarkood waxaan islahdaa meelaha wax lagu barto ma loogu talagalo meeshii madraso ama dugsi qur-aan lagu dhiganayo sida balku u daadsanya laakiin dadka yaqaanaa yar dadka yaqaanaa yar binjiga mee wax ma garanayo waxaanan u malaynayaa in wax mutacamadi jiraan oo madaarista ilala raadsanayo meeshii wax lagu dhiganayo daamartid meeshii oo dhan uu ka soo baxay marka waxa weeye waa waa muxaram isticmaalkiisu laakiin haddii isaga oo qoyan korka uu kaa taabto waysadii kaa muxuu ahaase lagu odhan maayo isdhaq la isdhaqam waase muxaram wa kalbin wa khinziirin meeshaas isagana wuxuu galay qodob kalo ah wixii noolaa waxyaalaha nool guddigood waa wada daahir ilaa intaas uu kasoo reebi doonaa kalbi iyo khinziir iyo wixii ayagu ay dhaleen intaasuu kasoo reebi doonaa intooda kale ayagoo qoyan hadday meel kaa taabtaan ku najaaseyn maayaan hadday hadday meel kaa taabtaan ku najaaseyn maayaan hadduu daayeer ku taabto iyo haddii waraabe ku taabto iyo haddii muxuu aha mid kale ku taabto shay nool oo nafi ku jirto oo qoyan jirka muxuu ahaa meel shirka jirka adoo qoyan ama adoo qoyan waxba kaa dhibima hadduuba nool yahay markuu meyto noqdo isaga masalo kale u galay waa meytuu noqday laakiin intuu nooliyoo nafta ku jirto waxba kuu dhimima marmarka qaarkood waxaa jira mid najaaso ka dhex dhalana neef baa meel ku baktiyey tixri baa kasoo dhex dhashay tixrigii waa kanoo waa socdaa najaasadanu kasoo dhexbaxay mutarajis wey waa najaasaysan yahay waa laga dhaqi karaa hadduu haladan qoyaankan kasoo dhex baxay laakiin isaga nafsadiisii waa nool yahay oo najaasa maha isaga laftiisu najaasada wixii maogtahay kasoo dhex baxo xayawaan noqda wax kalay noqona wuxuu kasoo istinooday wuxuu yidhi wa kalbun wa khinziiri eygii iyo doofaarkii labadaasuu kasoo reebay wa furuucihima iyo waxyaalahay dhaleen ayaga ka farcamay marka kalbigii waxaa ku soo arooray nas oo nebiga sala allahu calay wasalam uu leeya weelku afka geliyo hal toddoba jeer ha la dhaqo weelkii uu afka geliyo waa in toddoba jeer la dhaqaa fuqahada qaarkood najaasa uma yaqaanaan najaasaba uma yaqaanaan sida maalikiyadoo kale soomaaliduna haddee madhabtu sida ay tahay waxa weeye afkiisa kaliya ma ahane xibnihiisa oo dhan meel qoyan hadday kaa taabtaan waa inaad toddoba jeer dhaqdaan oo fuqahada shaaficiyadu afkiibaa xadiid ku sheegay intiisii kalena waa ku qiyaasay waxay yidhaaheen isagoo dhan kala xari maayo meeluusa jermisi balaayo ku lahayn ma laha ma aysa kala reebin nas ahaan afkiisu ku soo arooray xibnahan kale wax mansuus ahoo hadda kusoo arooray ma sheegaan bayhaqi raximahullah oo aada iskugu tacallujiyo bal aqwaashii shaafici nusuusta ay ku fadhido inuu inuu keeno oo aada kitaabadiisa iskugu tacallujiyo suu u fiirinayo u raadina u raadinayay xadiid buu soo helay uu leeyahay nebiga sala allahu alay wasalam jibriil baa ballamiyey waxaa umalaya saxiix muslim inuu ku jiray haddana jibriil waa u imaan waaya nebiga sala allahu calayh wasalam marka arrintii waa ku adkaatay mar dambaa waxaa la ogaaday ey inuu sariirta hoosteeda ku jiro eygii meeshaa laga baxshay meeshiina biyaa lagu rusheeyey marka biyaa lagu rusheeyey haddii eygaas qoyaankiis meesha laga dhaqayo oogadiisa kale laga dhaqayo toddoba jeeraa la dhaqi lahaa ya meeshaa biyo lagu rusheeyey waa suuragal inay yidhaahdaan biyahan lagu rusheeyey biyo badanaa lagu shubay meeshuna ciid bay ahayd ciidu ciid uma baana waxaas waa imaan karaan laakiin wax na soo waadixo oo tusinahaya xibnaha kale lama keeno laakiin waa lagu qiyaasay waa lagu qiyaasay haddee maalig oo kale raximahullah isagu xataa wuxuu afka geliya najaaso uma yaqaan xadiidkana isagaa wariya xadiidkana oo toddobada jeer in la dhaqay nax- maalik baa wariyey toddobadaas jeer in la dhaqana wuxuu leeyahy cibaado weeye isagana afkiisu najaasa maaha maaligina haddee waxaan u malaynayaa ninkii eh, sidaan hadda soomaalidu wax u akrisatay intuu buluqulmaraam akriyey oo degdeg u maray oo haddana kitaab kale degdeg u maray oo kitaab kale degdeg u maray wuxuu leeyahy maalig waa gafsan yahay maalig waxaa soo baxaya axaadiid fara badan oo aan yarayn oo isagu intuu wariyo uusan qaadanin waxaa ka mid ah xadiidkii man saama man maatow calayhi siyaamun saama canhu hee weliyu wuxuu leeyahay may may lagama soona qof baa eh, dhintay ama caajiza wuxuu leeyahay lagama xajina qofka lagama xajin karo Ah, xadiidkiina waa warina xadiidkiina waa warina meeshaas marka eh, xoogaa waxaan baraarujin lahaa eh, horta dhallinyaradayadu xoogaa soomaalidu deg deg baan qabnaa annaga oo ishkaal bagu haysa deg degta aan qabnaa waxaa weeye ninkii daqaa inuu xoola tabco waa inuu degdeg u helo kii madax noqon rabo waa inuu degdeg u noqdo kii wax baranayo waa inuu fasalle ka boodo midkaan eh, kitaabkao dhan waa inuu degdeg u maro haddiiba uu caalim ka noqdo mushkilad baana haysa mushkiladaasna waxba ku xiliismi maayaan marka waxaan is oran lahaa war cilmiga inta baabbaab laga dhigo baabba mar amaa la jilciya haddaan la yeelin waxaa imaanahaya eh, ninkii kitaabkii buu akriyay xadiid buu arkay xadiidkan agtiisa waadix buu ka yahay wixii ikhtilaafaad ka hooseeya kama warqabo ninkaas xoogaa ishkaala haysta Eh, qataada ibnu ducaama u malaynaya taabici ahaa wuxuu yidhi man lam yacrif اlikhtilaafa lam yashuma raa'ixat اlfiqhi bianfi hadduu ikhtilaafka uusan aqoon culimmadu waxay isku hayso fiqhigii sankiisuba maba urinu maba uusa urin lagama maarmaan weeye waxa culimmadu isku hayaan inaa fiiriso culimmadana xadiidkan adigu waa aragtay kama indhal ee manaahij baa jirta oo maalig oo kale markii hadda eygaan oo kale uu ka hadlahayay aayad buu soo qabsaday oo wuxuu yidhi rabbigoy subxaanahu watacaala wuxuu yihi fakuluu mima amsakna eyga wuxuu qabto cuna qarqoor layma oran intaan jar iska dhaqna layma oran cun baa la yidhi marka wuxuu yidhi yukalu saydu kayfa yukrahu licaab kayfa yukrahu licaab isaga marka wuxuu arkaya xadiidkan eh, markii laga fiirsho eyga afkiisaas inuu naskii eh, qur-aanka ka hor imaanayo marka waa in bal si u waafaqo la yidhaahdo tacabud weeye waxaa loo dhaqaaya najaasa ma meel kaloo xadiidkaas man saama canhu man maata calayhi siyaamu saama canhu weliyu aayadii u fiirinayo waan laysa lilinsaani ilaa maa sac waxbuu fiirinayaaye bilaash nin ku socda meesha ma jiro raggan fuqahada ah waa- waxa weeye dad cariiq ah oo aad iyo aad waxa ay sheegayaan u yaqaano marka meeshaas xoogaa waxaan baraarujin lahaa kitaabadan boobsiiska ha laga daayo oo xoogaa fasalkii la akrinayo ha laysku taxallujiyo in la fahmo Eh, mas'aladii ah, culummada caalim muctabar uu qabana aada ha loo fiirsho yaan horay laga inkiri horay yaan laga inkiri marka eygii saas wey wa kalbi wa khinziiri doofaarka doofaarkana ee naska ku yimid waxaa weeye inuu hilibkiisu najaasi inuu yahay muxuu ahaa eh, eh, rigsi inuu yahay ow fisqan uhil ow laxma khinziirin fa inahu rijsu doofaarka saasaa ku yimid laakiin isagoo nooloo socda hadduu ku taabtay inuu wax najaasaynahayo ee nusuustii kuma imaan ee qiyaas ahaanba culimmadu ku haleeshiiyeen waxay yidhaahdeen eygu ayuu la mid yahay maxaa yeelay qiyaasul awlaa weye waaba ka sii xun yahay yidhahdeen maxaa yeelay isaga oo lagu nacfin karo ayaa in lagu nacfiyo aan la ogolayn waxyaalo loo- uu samayn karo oo qaban karo in lagu nacfiyo lama ogola marka waaba ka sii xun yahay yidhahdeen marka qiyaastaasi sawaaun saxat oo lam tasix waxa weeye eh, qiyaas oo caalim uu sameeyey oo haddee haddii la naqdinayo waxay u baahan tahay iyadiina in aada loo fahmo wuxuu isagu uu ku qiyaasay kabacdina eh, wixii ka hor imaanahayay aada loo fahmo marka waa la mid buyi wa furuucihimaa labadooda wixii ka farcamay marka doofaarka imsaa la dhaqahayaa masaa'ilkeedu waa noo imaan doona haddii alla yidhaahdo kama aamusi doono laakiin imaam nawowi raximahullah waa imaam muطalic oo aada madhabta haddee asaga iyo raafici aad bay iskugu tacallujiyeen oo wixii madhabta inay kitaab walba akriyaan oo ay fiiriyaan oo ay wixii raajixa keenaan marka wuxuu yidhi laysa lanaa daliilun waadixun calaa najaasati toddoba ha la dhaqo iyo hal ha la dhaqo iyo intaan ma la gaarin daliil cad oo tusinaya inuu eyga ee doofaarkay korkiisu najaaso yahay isagoo nool ma hayno yidhi annaga daliilka waadixaa ma hayno laakiin qiyaas wey waa la qiyaasa qiyaas wey qiyaasta hadda waxaa laga yaabaa ragga xoogaa usuul fiqiga akriya haddii lasoo bandhigo war cibaadaadka qiyaastu ma galaan maya inuuna soo degdegsan lahaa laakiin markii kitaabka lagu sii socdo waxaa arki doontaa waxyaalo badan oo qiyaas ku dhisan baabka aan ku jirnaana baab alcibaadaad weye qiyaas badanna waa ku arki doonaa haddii aan la yidhaahdo masaladu waxay ku xiran tahay haddii shayga wax lagu qiyaasahayo macquul yahay macnihiisa la fahmayo wixii la mida waa la raacina laakiin haddii uu yahay shay tacabud oo aan la fahmayn waxba lagu qiyaasim waxba laguma qiyaasima saasay noqonaysa wa maytatu kayr ilaadamiy xayawaankiina waa ka soo baxay muxuu jamaadkiina waa ka soo baxay hadda waxaa la galay meytu meytadu gedigeedu waa nijaaso wax yaruu kasoo reebi doonaa inta kale meytada xayawaanka aan muxuu ahaa dhiigga lahayn midka dhiigga le midka xayawaankaasi wada nijaasi way aduu haddii uu dhinto meytadana neefka iska baktiye kaliya maaha ee qur-aanku intuu taxay midii la garaacay oo garaac lagu dilay midii la ceejiyey midii ayadu iska ceensititay midii meel ka soo dhacday walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutradiyatu walnadeexatu wamaa akala subc waxaasoo dhan meytaday ku jiraan meyta wey mar haddaan gowrac saxa uusan haleelin waxay noqonaysaa meyta wa maytatu kayri ilaadamiy aadamigii keyrkiisii wasamaki malaygii iyo waljaraadi ayaxi xayawaankii badda ku noolaa iyo aadamigii iyo ayaxi intaasaa laga soo reebay intooda kale waxa weeye maytadii kale najaaso wey maytada kale waxa weye waa najaaso hadda waxaa soo haray xayawaankii waa lasoo sheegay gidigiis daahir weeye labaa laga soo reebay eygiiyo doofaarkii baa laga soo reebay wixii jamaadka ahay oo dhan nuskibkii baa laga soo reebay meytadii oo dhan najaaso weeye waxaa ka soo haray wixii badda ku noolaa iyo bini aadamkii iyo iyo ayaxii baa ka soo haray shaygaa nool oo noolaha gudihiisa waxyaalo ku doorsoomaa jira oo isku bedelay qaarkoodna fasaad bay isku bedeleen qaarkoodna wanaag bay isku bedeleen qaarka fasaadka isku bedelay waa uu magacaabi doonaa sida dhiiggii waxaas oo kalea ka mid ah qaarkoodna wanaag bay isku bedeleen oo neefkan caanaha calooshiisa ku jira waxa weeye waa wax jirkiisii kasoo miirmo isbedelay laakiin waxay u bedelmeen fasaad uma bedelmin manidoo kale adhowtay xayawaan kale laga ka abuurmi doona marka hadda kuwii buu galay wuxuu yihi wadamin dhiiggii dhiigga midka haweenka nas baa ku yimid mansuus wey inta kalena waa la haleeshay waqayxin malaxdii wey ayaduna waa dhiig isbedelay soomaha doorsoomay waqayxin mataggii oo isaguna mar hadduu ka dego ee caloosha galo oo kabacdii soo laabto inuu doorsoomay inuusan doorsoomin looma fiiriyo muxuu ahaa loo fiirin maayo maaligoo kale waa jiraa ama muxuu ahaa fuqahada qayr qaarkood yidhaahda hadduusan doorsoomin mutanajis weeye najaase maaha laakiin wixii mar meeshaa tegay oo kasoo laabtay haddee sida loo daahiriyo lama yaqaan waa mutanajis haddii la yidhaha xataa sida loo daahiriyaan la aqoonay marka wax nataajoo badan oo kasoo dhalanahaya sida badan ma jira haya wa rawthin digadii digadii xoolaha ayadana waxa weeye digadii ha kala saarin xayawaanaadkii oo dhan isku dar xayawaanaadkii oo dhan isku dar digadaas marka xadiidka loo daliishaday waxaa ka mid ahaa nebiga sala allahu calayh wasalam markii uu yihi war saddex dhagax ii keen ma anas buu ahaa ma ma xasuusanayn saddex dhagax ii keen saddexdii dhagax baan raabsu yidhi hal digo iyo waxaan u keenay iyo laba dhagax labadii dhagax uu reebto wuxuu ka waa iska tuuray mid kale ii keen iitini bikayriha mid kale ii keen marka waxay yidhahan digay ahayd digadii nebiga sal alla alay sl wuxu yidhi hada rijs iyo rigsi labadaba midkii laga la cabiraba marka cumuum ahaan taas ayaa culimmadii u qaateen inkastoo de kitaabka ibnu khuseyma marka la fiirsho xadiidkaasi markuu kusoo arooray waxaan u malaynayaa raqamka toddobaatan iyo meelahaas inuu gelahayo xadiidka nambarkiisu waxaa ku jira waxaa loo keenay inay rawthatu ximaar diga dameer aa nebiga loo keenay sala allahu alay slam markaasu iska tuur diga dameer buu ahaa marka fuqahada yidhaahda xayawaanka hilibkiisa la cuno digadiisu najaasa maa wax ma aha waxay leeyiin midka nebigu sheegay waa midkii da- dameerka dameerna lama cuno laakiin xayawaanaadkii kale haddee maraabidulqanam meesha arigu joogaa la yidhaha lagu tukado meeshaasna diga iyo kaadi laga waayi maayo waa iska iska daadsanta wa bowlin kaadidii wey kaadidaasna kaadida haddee mansuuska ah oo inay nijaaso tahay mansuuska waxa weye ninkii caraabiga ah masjidka ku kaagshay nebiga sal alla alay slm biyo ku shub yidhi sabu caleyhi danuuba mima biyaha lagu shub marka meeshaa biyaha lagu dhaqayo waa najaaso waadixa wixii kalena waa raaciyey wa madyin madidii wey madidaasi ayaduna waxa weeye waa biyo markii ragga ama haweenka damac uu galo ayaa biyahaas ka yimaadaan biyo raqiiq ahoo dee rabbiga subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay isagaa og laakiin waxyaalaha la fahmi karo waxaa kamid inay sameeyaan camaliyadda oo jinsiga inay sahlaan marka biyahaas oo qofkii markii damac gala ka imaanaya iyaguna waxa weye waa najaaso ilaa nebiga sala allahu alay wasalam markii cali uu yidhi muxuuha miqdaad ibn aswad nebiga weydiin sala allahu alay wasalam anuu ma weydiin karee wixii wax haweenay wax saas la xiriiro wey anuguna gabadhiisii baan qabaa marka weydii markuu weydiiye wuxuu yidhi yaqsil dakara wayatawada weysadiina waa jebinahayaa ee hana iska dhaq waa la dhaqa marka medi medigaas waa la dhaqa wa wadiin wadigaas isaguna waa biyo kale oo waxay yidhaahdaan markii qofku ama wax culus qaado ama markii calooshiisu ay adkaato ama kaadida gadaal ayay soo baxaan weliba kaasi aad buu manida ugu egyahay oo midab ahaan ugu egyahay laakiin waa najaaso wadi ayaa la yidhaha wakadaa maniyu kayri aadamiyi aadamigii keyrkiis manidiisuna sidoo kale uu yihi fil asax hadalkaas waa hadalku kasoo guuriyey imaam raafici raximahullah kitaabkiisii muxarar minida aadamiga waxaan ahayn minida aadamiga ayadu waxa weeye najaasadii laguma darin maxaa yeelay aadamigan oo rabbigay karaameeyey najaaso lagama abuurin najaaso lagama abuurino wax daahir ah laga abuuray marka maadaama daahir laga abuuray aadamigii manidiisii waxa weye waa daahir laakiin aadamigii wixii ka soo haray qowlkaas marka wuxuu u fiirinayaa minida xayawaanka kale inay ka mid tahay waxyaalaha jirka bina ee xayawaanka ku doorsoomay oo inay tahay oo waxyaalihii sida kaadidii waxyaala noocaasoo kale uu ictibaarinayaa qultu alasaxu dahaaratu maniyi kayri اlkalbi wاlkhinziiri wa farci axadima wallah aclam nawowi asaga siduu ku qancay wuxuu leeyahay manidii eyga iyo doofaarka iyo wixii ayaga ka farcoomay maana inta kale manidoodu daahir wey maxaa yeeley xayawaan baa laga abuuri doonaa xayawaanka laga abuurayna daahir weeye hadduu isagoo qoyan korkaaga taabto ku najaaseyn maayo hadduu asalkiisu najaaso ahaan lahaana najaasuu noqon lahaa asalkiisu hadduu najaaso noqon lahaana najaasuu noqon lahaa walabanu maa laa yu'kalu kayru laadamiyi wixii aan la cunayn caanihiisi asagana najaaso wey caanihii oo muxuu ahaa wixii aan hilibkooda la cunin caanahoodii ayaguna najaaso wey meeshaas haddee sida dhiiggii oo kale wax u doorsoomay saasoo kale u fiirinaya wax la isticmaalo maaha sida hilibkiisu xaaraam u yahay iyagii xaaraam u yihiin lama cuni karo meeshaasuu marka wuxuu kasoo qaaday inay najaasadeen wixii hilibkooda la cunayo caanahoodiina daahir wey wixii hilibkooda la cuno caanahoodu daahir wey ama aduu beedkiina laga yaqaano in la cabo ama yaan laga aqoon kuma xirna laakiin marba hilibkiisa haddii la cuno hilibkii caanihi waa isku xiranya labanu maa laa yukalu kayru laadami wاljuzء اlmunfasilu min alxayi ka meytati juskii ka go-ay wax nool meytadiisii oo kaleu la mid yahay wixii wax nool ka go-ay haddii neef nool gabal laga gooyo gabalkaasi meytuu noqona gabalkaasi wuxuu noqonaya meytuu noqonaya ilaa shacra alma'kuuli wixii la cunahayey timihiisii maahan fadaahirun daahirun isagoo nool haddii tima laga jaro timahaas waxbaa laga samaysan karaa balse qur-aankii ma sheegin wamin aswaafiha wa ubaariha wa ashcaariha asaatan wa mataacan ilaa xin inta tima laga jaraa timahaas wax laga samaysan karaa isagiioo nool oo dhogorta idaha iyo waxyaalaha laga sameeyo qabowga la iskaga celiyo waxaas waxa weeye isagiioo nool baa laga fujinayaa waxaana la rabaa marka la goynaya inaan isaga la dhibin saasaa la rabaa marka timahaasi kuma jiraan walaysat alcalaqatu walmudqatu waruduubat lfarji binajisin fi lasax calaqada calaqadu waxa weeye waa menidii isku rogtay dhiig dhiig bay isku rogtay ilmaha ka abuurmi lahaa waa soo dhacday qof bay gaartay wuxuu leeya najaaso maahan maxaa yeelay asal aadami weeye sida maridii asal aadami u ahayd iyaduna tadawurkeeda ku jirtaa aadami asalkiisay noqon laha wax bini aadam laga abuura calaqa walmudqa mudqaduna markay cad hiliba noqoto weeye najaaso maahan bu waruduubat lfarji farjigii qoyaankiisii dhiidka iyo waxyaalaha noocaas oo kale uu ka mid yahay buu leeyahay sida tarashuxo oo kale fil asaxi muqaabilku wuxuu fiirinayaa wuxuu leeyahay waxaani wax doorsoomay weeye oo muxuu ahaa doorsoomay weeye muxuu jir bini aadam ku doorsoomay marka meeshaas uu ka bixinayo walaa yadhuru najisu lcayn waxyaalihii najaasooyinka marka intaasu uga soo baxayo waxaas intaasaa najaasada shay marka oo cayntiisa najaaso ah iyo shay mutanajis waa kala duwan yihi mutanajis maraa najaasowday weel baa najaasoobay waxbaa najaasoobay muxuu ahaa najisna shayga naftiisa asalkiisa najaasa ah sida kaadidii iyo waxyaalaha noocaas oo kale asalkiisaa najaasa marka wuxuu leeyahay shaygii cayntiisu najaaso tahay ma daahir noqdo ilaa khamrun takalal khamro khal noqoto khamradii casiir bay ahayd casiirkiibaa muxuu ahaa doorsoomay wuxuu gaaray intuu dadka wareeriyo qofkii dhadhamiye caqligu ka tegay khamruu noqday najaasuu noqday khamruu noqdo najaasuu noqday haddana hadduu isrogo oo khal noqdo khal isku galo isku bedelo daahir buu noqon daahir buu noqonayaa weelkiisii uu ku jiray oo khamradii hadaayata najaasowday oo weelkii la najaasoobay haddii khal noqoto isagiina waa raac daahiruu la noqonaya maxaa yeele haddaan isagii la daahirin haddana waxay noqonaysaa khalkii inuu weelkii ku najaasoobo wixii silsilada isdaba joogta ay noqoto marka si aan xarajkaas loo gelin hadday khal isku rogto daahir bay noqonaysaa wakadaa in nuqilat min shamsin ilaa dillin wacagsi haddii hoos laga qoraxda laga guuriyo qoraxday taallay hoos baa la geeyey markaasay khal noqoto ama cagsi weeyo qorax hoos bay taallay meel qoraxaa la dhigay markaasay isrogto filas sidoo kale asaxadda muqaabil baa ku jiro oo waxaan wuxuu leeyahay iyadu khal iskama noqonayo khalka waa laga dhig khalka waa laga dhig fa in khullilat bidarxi shayin falaa haddii khal looga dhigo wax lagu riday falaa tadhuru daahir noqon mayso meeshaas marka khamradii khal hadday iyadu iska noqoto daahir wey laakiin haddii laga dhigo oo ficil lala galo ficilka waxaa la fiirinayaa wax ayada la dhexgelshay oo lagu kordhiyey miyaa jira haddii wax lagu daray wixii lagu daray markay ayada ku darmaan weli isma aysa bedelin horta wixii ma najaasoobin weelkiina ma najaaseeye shaygaasna shay asagu khal isku bedelayo najaa daahir noqonayo ma marka ayadii hadday khal noqoto waa daahirsami lahayd shaygii lagu daro najaasaha hadda najaaseyna shaygii lagu daray shaygii baa najaasaha isagaa najaaseyna laakiin asagoo aan waxba lagu darinoo muxuu ahaa meel baa laga qaaday meel baa la dhigay wax ayadii ku jiraan ma jiraan khal hadday noqoto waa iska daahir bay noqonaysa meeshaas marka waxa khalka ka dhigaayo la diidaya waxa weye shay lagu daray oo isagoo hadhowtay wax lagu daahiriyo aan la arag haddana ayadii ku najaasoobay kaas wey wax la diida marka wuxuu yihi fa in khullilat bidarxi shayin waxbaa lagu rid fala meeshaas marka haddaa cilladaas fahamtid waxaa kuu soo baxaaya shay baa la geliyay intaysa isbedelin baa laga baxshay shaygii banaankaa lagu tuuray ayadiina waa isbedeshay hadda maxaa najaasayn kara shaygii najaasayn lahaa banaankaa lagu tuuray ya shaygii najaasayn lahaa banaankaa loo tuuray ayadii kuma dhex jiro hadduu ku dhex jira isagiiyaa najaasayn lahaa ayadii mar labaad laakiin shaygii baa la geliyey iyadoo najaasadeedii weli joogta banaankaa lagu tuuray sheegii ayadii waa isbedeshay shaygii dartiisa ay tahay hadday rabto isku bedeshay markaas waxay noqonaysaa iyadoo aan aan waxba la gelin oo kaley noqonaysa meesha waxaa laga cararayaa shaygii oo ayada dhexdeeda baaqi ku ah asagii oo ayadii ku najaasoobay ayadiina asagii ay dib ugu najaasoobay halki saas wey waxa ay ka fiireen marka waa hal qodob weeye shay najisu caynahoo daahir noqday khal khamradii khal noqotay wajildun maqaar weeye najusa najaasoobay bilmowti dhimasho ku najaasoobay fayadhuru wuxuu ku dar ku daahir noqonayaa bidabqihi in la magdeeyuu ku daahir noqonaya maqaarkaani wuxuu ku najaasoobay dhimasho hadda hore soo lama soo sheegin waxa nool oo dhan eeyo doofaar haddii laga reebo inta kale inay daahir yihiin markuu dhintay waa najaasoobay maqaarkiisii asagii oo dhanba maytuu noqday soo saas maa maqaarkaani marka muxuu ku najaasoobay dhimashadii uu ku najaasoobay awal markii u horeyso neefku noolaa daahir buu ah meeshaas wuxuu ka bixinayaa midkii markii uu noolaabaad najaasada ah eyga iyo doofaarka wuxuu leeyahay markay nool yihiin bay najaasa yihiin maqaarkooda hadday dhintaan intaysa dhiman waa isla noloshooda maqaarkooda magad geli maayo maxaa yeelay dhimasho kuma najaasoobin maqaarkoodu dhimasho kuma najaasoobin awal buu najaaso iska ahaa marka shaygii markii hore xayawaanku daahir ahaa markuu dhintay najaasoobay kaasa haddii la mugdeeyo daahir noqona shaatadii hadda dhimato maymuuna miyaa lahayd nabiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi hallaa akhadtum ihaaba markaas waxay tihi innaa meyta markaasuu yidhi idaa dubiqa lihaabu faqad dahra haddii la mugdeeyo dahar buu noqon mise wuxuu inamaa xaruma akluha marka maqaarkaas ku najaasoobay dhimashada isagana magad buu daahir ku noqona wuxuu yidhi waxa weye fayad fayadhuru waxaa daahir noqonaya bida bidabqihi magdayntiisa daahiruhu daahirkiisa inta kore oo mag magadu gaarayso intaasi daahir bay noqonaysaa wakadaa baadinuhu cala lmashhuur baadinku haddii maqaarkaan aan kala jeexo meel oo waxaa jirta markii horeysa aan banaanba oolino soo baxaysa soo maa meeshaas wey baadinku baadinkaas haddii biyihii iyo laysku daro iyo shaygii wax lagu magdaynayo hoos bay u degayaan shaygii oo dhan bay gelhayaan marka yudahiruhu lmaau walqardu miyo saasa xadiid ku jirta biyihii iyo waxaa daahirina marka daahirkiisa iyo baadinkiisu labadaba daahir buu noqonaya shaygaasi maral oo oo kaluu noqonaya hadda marka dabqigu muxuu yahay dabqigu muxuu yahay wuxuu yidhi wadabqu nascu fuduulihi waxyaalaha dheerkaa dheeraadkaa in laga siibo weeye fuduulku wixii maqaarka asalkiisa zaa'idka ka ah oo ku dhaganaa muxuu ahaa hilibkii ku yaallay iyo waxyaalihii ku yaallay waxaas in laga siibo wey bixiriifin shay kulul waa shay kululoo waxaas guurinaya waa in lagu zuuliyo wey xiriif laa shamsi qoraxdii maya wa turaabin ciiddi haddii ciid la geliyo ay angejiso ama qoraxdaasi angejiso hadhowtadii markii biyo la geliyo ayuu soo shiiri doonaa oo waxyaalihii qurunkaa meesha ku jiray soo bixi doonaa waxaa la rabaa shay kulul oo waxaanoo dhan ka dhammeeya oo hadhowtadii maqaarkan haddii biyo lagu dhex rido waa in waxyaalihii urka ahaa oo waxyaalahan keeni jireen uusan noqon maradaba haddii biyo lagu dhex rido lagu dhaafo oo muxuu ahaa aan degdeg loo qajalina suyux wax waa kasoo urayaan soo maa taasi waa wax kale laakiin wixii maqaarkan qurunka ahaayoo kasoo uu lahaan lahaa waxaa la rabaa wax ka zuuliya oo hadhowteeda haddaan biyo ku ridno wixii aysan dib usoo noqon saasaa la rabaa xiriifku midkaas laa shamsin wa turaabin qoraxdii iyo ciiddii hadday angejinayaan hadhowteedana markii biyaha lagu celiyo sidiisii uu ku noqona walaa yajibu lmaau biyo waajibi maayaan fii ahnaa'ihi dhexdiisa inta lagu jiro ee dabqiga lagu jiro in biyo lagu daraa shardi maaha meeshaas xiriifkan shaygan lagu magad magada lagu magdaynayo ma wuxuu bedelahayaa maqaarkii uu doorinahayaa mise waxbuu ka zuulina ma waxbuu ka zuulinahayaa mise maqaarkiibuu bedela marka labada qowloo meesha ku jirta midba mid buu fiirina midka kuleh dabqigu wixii uu bedelahaya wuxuu leeyahay ama biyaha lagu daro ama yaan lagu daran isagoo qoyan haddii la mariyo oo wixii oo dhan ka baabi'iyo ee in biyo lagu shubaa shardi maaha waxaa weye xaala weye shaygaani da- maqaarku siduu ahaa buu ka bedelayaa sidii maroo kale uu bedela qowlka kale oo muqaabilka meesha ku jiraana wuxuu leeyahay meeshaan qurun baa laga zuulinayaa biyo inuu u baahan yahay waa in biyo lagu daro biyo lagu daro marka ninba meel buu ka fiirinaya nina wuxuu leeyahay waa ixaala wixii baa la bedelay nina waxa weeye isaala waxbaa laga laga guurina ee laga laga zuulina marka haddi sidaa arkaysidna qowlkii xaaladu waa isagu raajixi dhe walaa yajibu lmaau biyo waajibi maayaan fi atnaai atnaai dabqi filasax intaa magada lagu wado in biyo lagu daro shaygii oo magada la gelinayey ee magada ahaa isagii ah wixii la s- la falgelayo maqaarkii wixii ka baabi'inaya marka biyo in lagu daraa shardi maahan buu leeyahay maqaarkii marka waa la magdey waxaa laga gooyeyna waxyaalo badan oo najaasaha ku jira hilib baa ku jiro oo waa muxuu ahaa ee xuubab baa ku jiro waxbaa ku jiro waxaasoo dhanna najaasay ahaayeen ayagu magad ku daahir noqon maayaan maqaarkii marka magadii markii laga soo bixiyo hore miyaa laga isticmaala wuxuu yidhi walmadbuuqu shayga magadda la geliyey ka thawbi najusa mara najaasoodoo kale wey mara najaasoodo soo in la dhaqo oo la daahiriyo ma rabto maqaarkaana ha la daahiriyo markuu magadda ka soo baxa ha la daahiriyo kabacdina ha la iska isticmaalo ya mara oo najaasoodoo kaleu la mid yahay walmadbuuqu ka thoobi najuusa mare najaasoodoo kaluu la mid yahay markii eh, muxuu ahaa magada uu ka baxo hala dhaqo hadda ka bacay daahir buu noqona ilaa intaas waxaan hadda kusoo jirnay najaasadii lafteedii baa la tacriifinay haddana waxaa loo dambeeyey najisu cayn daahir ma noqdo ilaa maxaa laga soo reeba khamraa isbedeshay maqaar baa la magdeey waxaa intaasoo kale geli karaa waxyaalo eh, haddii ay ka dhex dhashaan nool waxaas nooli najaaso noqon maayaan xiriga iyo waxyaalaha ka dhex dhasha mutanajis uu noqon karaa laakiin najaaso ma nool waa noolya waxa nool oo dhanna waxaa lagu yidhi daahir weeye laba shay baa laga reeba waxyaalaha marka eh, waxaa jira waxyaalo oo najaase ahaa oo cayn ahaa laakiin isbedelay tamaaman siday ahaayeen ka bedelmay maalan eh, waxaan wax najaase ahayn waa la shiday ayagoo dhan dambas bay noqdeen fiqigan shaaficiga sidii waagii hore ahaan jira waxba iska bedeli maayo dambaskan weli najaasadii uu jooga shaygii najaasada ajzaa-iisii weye bani-aadamta kale waa ka duwan yihiin waa shayga xaalada isbedela oo sidiisii ka taga eh, waxay yidhahdaan najaasadii waa laga gudbay dowrkeedii waa laga gudbay wamaa najusa bimulaaqaati shayin min kelbin hadda waxaa la galay isaalat najaasa oo baabka wixii loo dan lahaa see najaasada loo zuuliyaa wamaa najusa wixii najaasoobay bimulaaqaati shayin shay la kulankiis oo min kelbin ay ah qusila sabcan toddobaa la dhaqahayaa ixdaahunna midood bituraanin ciid ay eygii wixii la kulmay ayagoo qoyan toddoba jeer waa in la dhaqo meesha uu ka taabtay lama kala saarin afkiisii miya xibnihiisii miya asagoo qoyan oo inuu ku taabtay shaygaas toddobada jeer la dhaqahayo dhulku kuma jiro dhulka kuma jiro dhul asagoo isagaba ciid iska ah soo maha dhul waa iska ciid hadduu ciidan ku galgasho la damco meesha in lagu tukado hal ha la dhaqo biyo ha lagu shubo laakiin ciid kale ha lagu dara lama laha ciid kale uma baahna ixdaahunna bituraabi middood inay ciid tahay wey. ciidda marka ma ciiddaa shardi ah mise wax kaloo booskeedii geli karaa jira wuxuu yidhi wal adharu tacayunu turaabi ciiddu inay caynoobayso wey isaga raajix uu ka dhigay ciid baa xadiidkii soo qaaday ciiddaasina waxaa laga yaabaa inay khaasiyo gaara leedahay oo la xiriirta eygaas jeermiskiisa la xiriirta marka ciid ciiddii baa caynowday bu qowlka meesha ku jiroo kalena muxuu yahay wixii saabuun iyo wixii booskiisa geli kara booskiisa ha la geliyo biyihii eh, biyo iyo wax kale ha lagu dhaqo biyo iyo wax kale ha lagu dhaqo wa ana alkhinziira ka kalbin waladsaxu waladharu ana alkhinziira ka kalbin qowlka daahirnimada badan waxa weeye doofaarku inuu eyga la mid yahay oo toddoba jeer isagana wixii qoyaan uu ku gaaro la dhaqo qowlkaasuu raajix ka dhigay qowlka kaloo meesha ku jiraa maxay tahay sida najaasooyinka kale hal mara hala dhaqo hal mara hala dhaqo qowlkaas kale wey midka meesha ku jiraa wuxuu leeyahay toddobadan jeer la dhaqahayo iyo waxaan taxdiidkaani doofaarka eygay kusoo arooreen maana doofaarka kuma soo aroorin wixiina waxa weeye wax macquulu macnaah oo la fahmaayo maaha marka eygaha loo daayo doofaarka asaga najaasaba haddii laga dhigay hal mar ha la yska dhaqo qowlkaas waxaa laga yaabaa nawowi oo kale markuu u fiirsho inuu yidhaahdo sharxa muhadab daliil xaggiisa markii loo dhowaado kaasaa dhow laakiin qowlka mashhuurka madhabta waa in toddoba jeer la dhaqa ya madhabtii toddoba jeer waa in la dhaqaa laakiin haddii daliil ahaan la fiirsho kan waa dhadhowi walaa yakfii turaabun najisun ciid najaasahay ma anfaca ma ma kaafirayso ciidda najaasada ah hadda iyadii baa najaasa ahayd da dahaaro kama qayb geli kartuu leeyahay midii mustacmalkana waxaa laga yaabaa iyadana inuu ku darahayo mustacmalku markii mustacmal la yidhaahdo ciiddan eyga lagu dhaqay najaasadiisa haddii meel lagu ururiyo hadhowtadii mar kale wax laguma dhaqi karo ciidda mustacmalka ah oo ciiddii najaasaysanna wax laguma dhaqi karo ciiddii mustacmalka ah waxaa ka mid a midii lagu booraystay midda lagu booraystana marmarka qaarkood waxaa isgala laba ciidoodoo weel yar baa wax ku jiraan ciid ku jirta ninkaan isbitaal u jiifaa gacmuhu gashanayaa waa ku booraysana intuu meesha joogo o dhan waa ku booraysanaya ciidda uu isticmaalay waa intii gacantiisa raacday ciidda uu isticmaalay wixii markuu soo qaaday gacantiisa raacday oo wejiga mariyey hadday meel gaara ku daataan mustacmalay noqona hadday haddee ciidaha kale iskaga darmaana kaasi waxa weeye awalba wax badan maaha laakiin ciiddii uu sacabada geshanayo weelka ku jirtay ilaa meesha uu ka soo baxo waa iska isticmaalaa iyado mustacmalna ma marna ma gaarayso taas marna mustacmal ma noqonayso ciiddaasi waxa weye ciid dahuura w najaasadana hadde waxaa la rabaa ciidda le waa najaaso waa in najaaso lagu ogi annaga haddii hadda uu damco inuu booraysto meel shaambeledka hadda waaba qashin badan tahay meel duur oo baadiya uu joogo waxaa arkaysaa ninkuu ordaayo geed hoostiis raadina intaan banaanka taallo o dhan ishkaal baa uga jira ishkaalkaasi marka ishkaal fiqhi maahane waxa wey ishkaal dadka dhaqan ahaan ugu jiro ya ishkaal fiqhi maaha waa ishkaal dhaqan ahaan ugu jiro fiqhi ahaan markii la fiirsho waxaan najaase lagu ogeyn banaankaan oo dhan daahir wey ya meeshii aan najaase lagu ogeyn waa iska daahir walaa mamsuujun bimaayicin fil asax midii maayic lagu daray ciid baa ama caano ama khal ama wax kalaa lagu qooyey ciiddaas marka waxaas lagu qooyey wuxuu leeyahy markii wax la dhaqahayo doofaar iyo waxaas la dhaqahayo waxaa la rabaa ciid oo biyo kaliya lagu qooyo biyohi ayagoo lagula daro ciiddaasaa la rabaa ee midii wax kale ku qoyani ma soo gelayso intaas marka waxaa looga baxay nijaasada muqalladada la yidhaahdo oo adag oo doofaarka eyga sidii loo dhaqi lahaa a intaas looga baxay waxaa la galay mid layaa mukhafafa najs nijaasada midda ugu fudud oo ugu dhaqid sahlan taasaa hadda la gala waa midda wiilka yarkaa kaadihiisa wamaa tanajasa wixii najaasoobay bibowli sabiyin caruurkii kaadihiisiioo lam yadcam aan cunin kayra labanin caano waxaan hayn nudixa waa la rushayna biyaha lagu rusheeno najaasada kalena waa la dhaqa ayagana biyaha lagu rusheynayo rushayska waxay ku sheegeen waxay yidhahan cunuggii yarkaa meeshaanu ku ku kaato kaadidiisa horta intay meesha ku jirto waxba ma qabanayo horta ayada halaga halaga majoojiyo hadday hadday ayadu maradii ku dhex jirto maradii keligeed baa soo hartay ayadii waa ka baxday ama waaba qalashay oo meeshii wax lagumaba ogaan ama waa laga majuujiyey biyaha lasoo qaadanaya waa lagu shubayaa biyahaas lagu shubay waxaa la rabaa inay ka buuxsamaan inay daataan laakiin khasab maaha laakiin meeshii o dhan waa inay ka buuxsamaan haddii biyuhu mar inta w shayga lagu shubo ay ka daataan dhaqid wey kaas waa dhaqidii dhaqiddu waxaa la shayga haddaan najaasa meesha caynteedii ka muuqan biyaha la raacinayaa biyihii hadday mar ka daataan shaygii waaba dhaqan yahay soo kaas maaha dhaqid wey laakiin caruurkan yaara midkiisa waxaa lahaa inay meeshii ka buuxsamaan inay daataan laakiin shardi maaha meeshaas waa la rushaynaya xoogaa yaroo biyaha intaa ku firdhisid saas ku socon mayso lagu firdhin maayo waxaa la rabaa inay biyihii meeshii ay ay ay ka ka ka- ka buuxsamaan wamaa tanajasa bibowli sabiyin caruurkii yarkaa kaayihiisa wuxuu ku najaasoobay lam yadcam aan cunin kayra labanin aana waxaan ahayn nudixa marka de kaasna xadiidkii e- e, muxuu ahaa umu qays oo tiri cunug yar baa nebiga u dhiibay sala allahu alayh wasalam markaasuu ku kaajay marka markuu ku kaajay nebiga sala allahu alayh wasalama e, biyaha loo keeno biyaha uu- uu- uu ku- ku rushay ma uusan dhaqinay marka xadiidkaasaa tusina gabadhii marka iyadu kuma jirto meeshaasna waxay culimmadu ka fiirsheen waxay yidhaahdeen waxyaalaha labadooda lagu kala farqinayo waxaa badan wiilka qofkii yimaadaba waa qaadaa marka haddii la yidhaahdo qofkuu ku kaadjaabo hala dhaqo oo waxaa mashaqaa meesha ka imaanaysa hadda wuxuu gala qeybtii la saddexaad oo ah mutawasida najaasada dhexdhexaadka ah oo dhaqideedu eygana ka hooseyso ee ilmaha yarka wiilka yarkaana ka korayso wiilkaas yarkaa de waxaa la yidhi cunto waxaan eh, caano ahayn ma uusa cunin waana yar yahay oo laba sano ma gaarin intii intaa udhaxaysa wey. wamaa tanajasa wixii najaasoobay bikayrihimaa labadii lasoo sheegay midna waa eygi iyo doofaarkii oo meel laga soo qaaday cunuggii yarkaa meel laga soo qaaday labadaas waxaa aan ahayn wuxuu ku daarsoomay in lam yakun caynun cayn haddaysan meesha ahayn kafaa waxaa ku filan jariyulmaai biyo in lagu dareeriyo meeshii najaasa waa gaartay laakiin wax cayno wax ka uraaya male wax ka muxuu aha ka muuqda male wax meeshii waxa male najaasase waa gaartay meesha biyaa la raacina haddii mar biyo la raaciyo in gacanta la marmariyo xataa ee shardi noqon mayso kafaa jaryulmaayo biyo in lagu lagu dareeriyo ayaa ku filnaanaysa marka biyahaas ha lagu shubo shaygii ha ka daateen biyihii marka saasuu daahir ku noqon markaas cayni ma jirto wain kaanat hadday cayni jirto meeshaan waa lagu kaashay marada kaadidaaba ku jirtaba la gaari maayo daahirisi horta kaadida ha laga bixi meeshii cayn baa ku dhegano waa kanoo cayn waxaa ka muuqda midabkeedi ha laga fujiyo adiga waxa weeye cayn hadday meesha ku jirto wuxuu yidhi wajaba isaalatu dacmi dhadhankeeda in la zuuliyaa waajib wey hadday ka dhadhamayso ee, dhadhankaas wuxuu tusinayaa inay si qawiya meesha ugu jirto najaasadii najaasadii si xoog loogu jirto ayuu dhadhanku ku tusinaa walaa yaduru dhibi maayo baqaau lownin midab inuu baaqi noqdo ow riixin ama ur casura uu cuslaaday zawaaluhu suulidiisa mar waxaa jira midabkii meeshii la- waa laga goyn waayo haddii laga goyn waayey mamaradaa la jaraayaa marka maya sidiisaasuu daahir ku noqona casura zawaaluhu wey in la gooyaa cuslaatay midabkii iyo urkii haddii eh, meeshii ay ka go'i waayaan waa la iska dhaafa wa fi riixi qowl urka qowl baa ku jiroo leh haddiiba urba meeshii kasoo urahayo weli najaasadii si qawiya ugu jirto xoog bay ugu jirta qultu fain baqiyaa macan daraa wallaahu aclam hadday lama wada joogto urkii iyo dhadhankii urkii iyo iyo midabkii labadiiba hadday wada joogaan waa dhibahayaan buu yidhi laakiin hal mida haddii laga goyn waayo oo si kasta la dhaqo laga goyn waayo kaas waa la iska cafi macfi macfi meeshaas marka nijaasada caynteedii baa la zuulinaya hadda kabacdaa biya la raacinaya sheeg saasuu daahirku noqon nijaasada caynteedii asiga aan la suulin wax dhaqidahoo kaloo imaan kartaa maba jiraba ayadii ha laga fujiyo mar alaali markii caynteeda laga fujiyo kabacdi biyo hala raaciyo wayushtaradu wuruudu lmaai biyuhu inay eh, eh, wuru- wayushtaradu wuruudu lmaai biyuhu inay ku arooraan baa shardi ah wuruud ulmaai waxa weeye biyahan shaygaan la dhaqahayo waa in biyo kor looga keenaa oo biyahaas kor looga keenaa ay ka gudbaan oo shaygii ay muxuu ahaa ay ay ay ka dareeraan markaas shaygii daahir buu noqdaa. laakiin haddii biyihii oo yaroo meel yaalla asaga la geliyo oo wu- shaygii la dhaqahayay uu noqdo waaridkii ma dha- ma daahir noqona fuqahada qaar oo waarid iyo mawriid maxaa farqiga udhexeeya waa jiraan laakiin hadda waxaa anaga aan fahmi karno waxaa ka mid ah haddii meeshaan wax ku yaaleen oo biyo lagu shubo biyihii ay dareersadaan najaasadii inay la tageen waa fahmi karnaa laakiin weel yar haddii biyihii iyo baaladii la iska najaasadii xaggee aad ya meel ma aadin waa joogtaa najaasadii meel ma aadin weelkan yarkaa b- lagu dhex riday ee shaygii najaasada ahaa ee biyihii iyo wixii meesha iskula jiraan najaasadii xaggee aad marka meeshaas wuxuu leeyahay waa inay waarid yihiinoo biyaha korkooda looga dhaqaa kor waa inay ayagu uga yimaadaan biyaha saas la leeyahayna waa biyaha yar ee haddii ay yihiin biyo qolateyn ka badan wixii la geliya waxba ka dhibi maayaan wayushti- lal casru in la majuujiyaa shardi maaha in la majuujiyo shardi maaha maradii haddii eh, cayn aysan ku oolin oo biyo lagu shubo ama weelkii oo ay ka daataan marada inaa majuujisaa shardi maaha qoyaanka meesha ku haray eh, maradii baa daahir noqota isaguna iyaduu raaca xoogaa qoyaanoo meesha ku haray waladhaaru dahaaratu qusaalatin inay qusaaladii ee daahir tahay weeye qusaala qusaaladii baa daahiran qusaalada maxaa laga wadaa maradaan biyihii lagu dhaqay ama wa shaygaan biyihii lagu dhaqay oo ka dareersaday biyahaas weeye qusaalada la sheega aqusaaladaasi waxa weeye biyihii shayga lagu dhaqay oo ka dareersaday biyahaas aqusaalo la yidhaahdaa khilaaf baa jira biyahaas ma najaasa ma daahir baa khilaaf baa jira biyihii najaasay soo qaadeen meeshiibay ka dhaqeen meel bay ku shubeen weel maalan biyahaani qusaala la yidhaha ma daahir baa mise najaaso wuxuu leeya wala adhaaru dahaaratu qusaalatin qusaaladii inay daahir tahay weeye tanfasilu socnatay bilaa taqayurin ayadoo aan doorsoon la arag waqad dahara lmaxalu maxalkii inuu daahir noqday shaygii la dhaqaayayba hadduu daahir noqday biyahaas ka dareersada ayagana wuxuu leeyahay waxay noqonayaan daahir mar haddiiba shayga uu daahir noqdo haddii la yidhaahdo biyahani najaaso weeye qaarkii meesha ku haray iyo meeshoo dhan najaaso laga bixi maayaba xaraj waxaa la garahayaa aan laga bixi karin marka haddii biyo lagu dhaqo oo biyahaasi ka dareersadaan biyihii dareersada daahir bay noqonayaan biyihii meesha ku harayna daahir bay noqonayaan mar haddaan najaasadii caynteedii meeshii aysan la socono haddii doorsoon iyo wax jiraan oo dhadhankeedii biyihii kasoo urayaan kaas najaasadii waaba ku jirtaaba najaasadii waaba ku jirtaa markaas laakiin markaas meeshii wax weelkii la dhaqaya daahir buu noqday mar haddii weelkii daahir ama maradii ama shaygii la dhaqaya daahir noqday biyihii ka dareersaday daahir wey haddii aan saas la odhanoo la yihahdo najaasay noqonayaan xaraj waxaa la gelayaa wax si wax loo daahiriyaba aan la arkay walow najusa maayicun tacadara tadhiiru shay dareeraahi hadduu najaasoobo in la daahiriyaa waa cudurtooda lama daahirin karo dareerihii hadde caanihii baa jiro subagii baa jiro waxyaalahaasa ayaa najaasoobay hadday najaasoobeen lama daahirin karo haddii caanihii najaasoobaan biyi haddaa ku dartid biyihii ma caanay dhaqi karaan caana ma dhaqi karaan caanihii ma dhaqi karaan wixii baa ayagiyaa kusii milmaayaba waqiila yadhuru duhnu subagii baa daahir noqonaya biqaslii dhaqidiisa subaga wuxuu leeyahy dabeecaddiisu waxa weye biyaha ma dhex galo marka biyihii eh, ha lagu shubo biyo badan ha lagu shubo ha lagu walaaqo si ajzaadiisoo dhan ay ku gaarto mar allaale markii intaasoo dhan ay gaarto la ogaado biyihii meel walba inay ka gaareen ee salka iyo wax noocaas oo kale ha laga dalooliyo ee biyihii baa daadan doona subagiina waa soo hari doona daahir buuna noqonaya saasuu leeyahy qowlka meeshaas isagu wuxuu ku qiyaasahayaa maro la dhaqay oo kale weeye biyihii meel walba waa ka gaareen mar hadday meel walba ka gaareen marka subaga haddii uu waxuu ku doorsoomay uu yahay shay kaloo isaguna dufana si loo kala soocaa adayg bay noqonaysaa kaas si loo kala sooco laakiin wax kaloo ku najaasoobay marka qowlkaas wuxuu leeyahay waa waa ku daahirsamaysa meeshaas marka n- wixii najaasaadka ahna waa soo sheegay qaabkii loo dhaqaayana waa sheegay Eh, najaasadana madaahibta ikhtilaaf kama saan laha wax badan baa la isku khilaafsan yahay haddii maalan waxyaalihii madaahibtu ku kala duwanaadaan oo qolo kastaaba ijtihaadkooda u qabto ayuu nusuustii ay arkeen siday u fahmeen waxaa suuragala haddii la rabo wax la raadinayo xaqiiqa in laga daba tago nusuustii la akriyo labadood mid inuu raajix yahay in la ogaado laakiin haddii arrinta noocaasi aan la gaari karin waxay noqonaysaa dadka aimada masaajidda ka mida inay noqdo nin daraja min alwacyi waa inuu noqdo waxyaalaha dadku isku khilaafsan yahay ama madaahibtu isku khilaafsan tahay ama masaa'ilka ee muxuu ahaa waxaa laga yaaba masalada nas baa kusoo arooray naskan ninkaani ma oga kitaabkaanu ogyahay waxyaalaha hadda badanoo xoogaa ishkaalka keena mararka qaarkood ninka imaamka ahoo tukanahaya oo dadka tujinahaya hadduu dhaqaaqo xoogaa takaradhowdo dad baa ka goosan doona soo ma saddex jeer hadduu dhaqaaqo kitaabka waxaan u tegi doonaa saddex dhaqaaq hadduu isku xijiyo salaadiyaa burtay saddexdaas dhaqaaq marka ninkaani ma xasuusan yahay ma xasuusna wixiisa lagama warqabo waxaa la rabaa imaamku inuu ka taxadaro meeshii masjidkiina waa la isla leeyahay ninkan kitaabkan madhabta waxa ku yaalla dadka qaarkood waxay u yihiin kitaabkii cirka ka soo degay qaarkoodna waxaa laga yaabaa inuu arkay nas oo khilaafsan waa imaan karta nusuus kale oo ayaduna dhinac kale ka imaan karta laakiin asagu ma uusan arag marka waxyaalaha noocaasa xalkooda meesha ugu dhow waxa weeye ninkii masjid imaamka ah waa inuu noqdaa daraja min alwacyi waxyaalaha ikhtilaafaadku ka dhalan karo waa inuu ogyahy maalan khadiifkii asuu khudbada uu akrinaayo markii khudbadii uu dhameeyo nala yamur bilcadli walixsaani uu iska galo waxaa laga sugayaa dadka qaarkood meesha inuu allahuma kfir lilmu'miniina walmu'minaat yidhaah aa laga sugaya hadduu imaan waayo si loola tukaday lama yaqaan marka waxyaalahaas ishkaalaadka hadduusan ku baraarugsanayn dhaqdhaqaaqan hadda uu dhaqdhaqaaqaayo oo kale uusan ku baraarugsanayn waxay noqonaysaa jamaacadii dhibaata inay gaasho jamaacadana saxaabadii nebiga sala allahu calay wasalam masaa'il badan bay isku khilaafsanaan laakiin haddana wax salaad kala goostay lama sheego maalan imaam shaafici raximahullah haddii naag la taabto weysadii aa jabaysa soo saas maa maaligna haddii aan qasad iyo shahwo iyo waxyaala noocaasi jirin ma jabayso mal ma muuqanaysaa inuu ka goosan karo salaadii ka goosan karo maya wax soo dhow maa marka waxyaalahaas oo kale waxay u baahan yihiin khilaafaadkooda in laga dhowro meesha mujtamaca udhaxaysa in laga dhowro ayay u baahan yahay ninkii magaalo kala tagoo madhabteedii ku socotana inuu dadkaas raacuu ku khasban yahay oo uu imaamkaa la tukado saasuu ku khasban yahay meelahan uu hadda maalan soomaalidu joogto masaa'il yaryar wax la isku khilaafsan yahayna ninkii imaam noqdaa waa inuu xoogaa dakaal leeyahay waxyaalaha jamaacada waxu dhibi kara masaa'ilkan oo masaa'ilka caqiidada qur-aankiyaa waadixiyey sunnadiyaa waadixisay ahlu sunnadii saxaabadii iyo taabiciintii wax walba waa la waadixiyey dadkii khilaafay magac kale la bixeen muxuu ahaa jahamiyo murjico magacyo la bixeen waxa noocaas oo kalea waxay u baahan yihiin in aada loogu dadaalo in masalada noocaas oo kalea la isfahamsiiyo oo qofkii aan aqoon la fahamsiiyo ah xoog badan la saaro laakiin kuwaan camaliga ah oo fiqiga ah weysadaa ku jabaysa ee kan jabi maysa iyo waxyaalaha noocaas oo kalea wax laga bixi kara maaha marka waxay u baahan yihiin in khilaafkooda la yaray meesha ayaga inkaar uga dhacaysaa waxa weeye haddii dadku isku noco oo nebiga sala allahu alay slam wuxuu yidhi isnicidii dadkii alxaaliqa laa aqulu taxliqu shacar walaakinahaa taxliqu diin in la isku noco weye meesha ishkaalku ka imaanayaa laakiin in mas'alo dadku isku khilaafaan wax ishkaala ma leh madhabtii dhexdeediyaa khilaaf ku jira madahibtii kalea khilaaf ku jira sharciga ilaahayna isma khilaafaanene dadka fahmigooda iskhilaafa marka fahmigana bini aadamkana aduu ma xukumi karto hal koobiya lagama dhigi karo meeshaasaan marka waxaan rabaa inaan idhaahdo masaa'ilkaas ama najaasada ama weyse buriska ama waxyaalaha noocaasa ninkii imaamihiina waa inuu wacyigiisu aada u fiican yahay oo waxa dadka dhibi kara uu fahmaayo ikhtilaafaadna waa inaysa dadka dhexdooda ka dhal wallahu subxana wa tacala aclam sal